agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa kulan magaalada kismaayo kula qaatay madaxda jaamacadaha magaaladaasi ujeedka kulanka ayaa ahaa in la dardargeliyo waxbarashada iyo sidii wada shaqeyn wanaagsan u dhexmari lahayd wasaaradda shaqada iyo madaxda jaamacadaha kismaayo si loo fududeeyo in ardayda waxbaratay looga shaqeeyo sidii ay u heli lahaayeen fursado shaqo ee ku habboon agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland sadiiq cabdi khaliif ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland inay la kulantay shir la yeelanaysay shirkan oo ahaa madaxda jaamacadaha kismaayo ka shaqeeya sida jaamacadaha balasma juba daaxa iyo muqdisho waxaa kaloo shirkan aan nagala qeyb ahaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland iyo ururka qareemidda shaqaalaha jubbaland muhiimadda mowduuca shirkan maanta wuxuu ku saabsanaa in wasaaradda iyo jaamacadaha ay ka wada shaqeeyaan ama ka wada munaaqshaqadaan sidii waxbarashada xirfadaha iyo aqoonta ay soo saaraan jaamacadaha laisku waafajin lahaa baahida suuqa ee shaqa ee taallo marka saan ognahay suuqa shaqala-aan badan baa jirto sidii marka jaamacadaha ardayda kasoo qalinjibinaya jaamacadahaas koosaska ay sameeyaan ay ugu heli lahaayeen fursad shaqo ee baahida ka jirta suuqa marka waxaan isla safagurnay sidii aan si dhow uga wada shaqeyn lahayn bahda jaamacadaha iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada si ardayda kasoo qalin jibinaya jaamacadahan ay ugu helaan shaqo xirfad leh oo tayo leh oo hufan ay suuqooda uga helaan marka shirka muhiimadiisa intaasuu ahaa waxaana lagu ballamay shirkan shirka ballaaran inaan qabanno isugu imaano ayadoo kaas laga gol leeyahay inaan ballaarino wada shaqeynta wasaaradda iyo bahda jaamacadaha kulanka ayaa door ka qaadan doona in madaxda jaamacadaha kismaayo iyo wasaaradda shaqada jubbaland ay wada shaqeyn buuxdu u dhex marto si loo fududeeyo fursadaha shaqo ee soo baxo